wakhti dheer ayaa ka soo wareegatay markii loo istaagay in dhidibada loo taago jaamacad ay yeelato gobolka shabeellaha hoose taasi oo daboolaysa baahida ardayda ka aflaxaysa iskuullada iyo macaahidda ee gaaray heer ay ku biiri karaan jaamacadaha sanadka markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo afarta hijirada ayaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay u istaageen inay dhagax dhigaan faraca jaamacadda alqimah ee gobolka shabeellaha hoose shalay oo isniin ahayd lix iyo tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada ah waxa uu allahna soo gaarsiiyey fikirkii iyo hindisihii jaamacadda oo allah uu suurtogeliyey si rasmi ahna xarigga looga jaray kadib xaflad ballaaran oo ka dhacday hoteel weyn oo ku yaala gudaha dhismaha jaamacadda looguna talagalay xafladaha iyo shirarka munaasabadda oo saacado badan qaadatay si weynna la isugu soo dabariday waxaa goobjoog ka ahaa marti sharaf kala duwan oo isugu jirta culimada diinta islaamka bahda jaamacadda iyo waxbarashada salaadiin iyo odayaasha dhaqanka wilaayada mas-uuliyiin ka socotay hoggaanka xarakatu shabaabulmujaahidiin maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo qaybo kale oo ka mid ah bulshada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo keliimad ka jeediyey munaasabadda ayaa isdul taagay hadafka laga lahaa in jaamacadda laga furo gobolka iyo qiimaha lacageed ee ku baxay dhismaha jaamacadda oo aad loo qurxiyey iyadoo ku fadhisa dhul ballaaran oo ardaydu aysan ku mashquulaynin waxaanan ka ahayn waxbarashadooda hadafkii ulijeedka laga lahaa jaamacaddaani baahi ayaa jirta dadka ama soo takharujay dhallinyarada soo takharujtay ee muwasaadka tacliimiga ee magaalada ka furan ee ka soo takharujay waxay u yaaci jireen meelo waxa weyaan cadowga ilaahi subxana wataala uu ka taliyo beeye aan tarbiyaysan ay u yaaci jireen si looga maarmo ee jaamacaddan waxa wayaan loo ta'siisiyey inay ka faa'iidaystaan maantana xujadu way ku ogan tahay waxaa kale taaskiiskeeda ka mid ahaa in da'yarta iyo jiilka soo kacaayo ama muwasaadka tacliimiga ha ka soo baxaan ama jaamica ha ka imaadaan oo masaajidda iyo xalaqaadka ha ka imaadaane meel ay waxbarashadooda laadaan inay helaan ahdaafta laga lahay ay ka mid tahay ilaahay subxana wa tacaalana wuu noo horgeliyey qarasha ku baxayna waa boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan doolar dhibic lixdan iyo shan doolara ku baxda boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan dhibiic lixdan iyo shan intaas ayaa ku baxda jaamacadda dhismaheeda sheekh faarax xuseen sheekh maxamed ballih iyo doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo dhammaantooda kalimaad ka soo jeediyey munaasabadda ayaa si weyn ula dardaarmay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda dardaaranka iyo talada ugu weyn ee raggaasi ka timid ayaa ku socotay dhanka waxbarashada iyadoo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda loo jeediyey inay la yimaadaan waxbarasho tayasara leh oo ka duwan tan wakhtiga looga luumiyey ardayda ay ku socota waddada yunesco marka waxaan dardaarmi lahaa inaysan magaca jaamicadeed noqon jaamicaddaanu ay noqoto mid macno u keenta bulshada afar sano oo wakhti luumaysa ayaa lagu bartaa jaamicadaha khudadka yuneeskoy ka mid yihiin ay ku lumiyaan bulshada waxaan kaga digayaa jaamicadda markaad mutadallabaad maadooyinka la yidhaahdo inay iska ilaaliyaan takhasus waxaan ahayn inaan ummadda lagula goynin ruuxa jaamacadda dhigayaay waa inuu waxa weeye ruux tayale uu yahay ardayga jaamacadda dhigayaay waa inuu yahay arday taya leh inuu soo baxo arday macnaha shareecada islaamkana midigta ku wata manaa jihaadkiisana iyo diinta ilaahay gargaarkeedana wata ardayga maanta aan doonaynay waa ardaygaa weeyaan waxaan isku baraarujinayaa marka tayada inugu dadaalo tayada waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlaya jaamacadaha iyo waxbarashada iskuulaadka tayada waa wax musalsal ah waxay ka soo bilaabanaysaa ardada dugsiyada hoose in tayadu lasoo dhiso dugsiga dhexe tayadiis lasoo dhiso dugsiga sare tayadiis lasoo dhiso ardayga jaamacadda soo gala inuu imtixaan ku soo galo laakiin habaryartayaa dhashay iyo shahaado beene iyo cabdalishidee ka soo qaada dugsi sare iyo war waxaas waa soco waysay xamari ka soco waysay meelay ka soconaysana ma laha waxaa kaloo u baahnay in la tayeeyo marka taye laga hadlayo macallinka in la tayeeya la rabaa macallin wax yaqaano jaamacada ka soo baxay maadadiisa ka adag ma rabno macallin ardayga laba kamid markuu weydiy indhaha caddaynaya ee aamus wariyaa dhaha ma rabno macallin waxaan rabnaa ardayga meel kasta ka qancin karo ustaad gandaawi maamulaha jaamacadda alqima faraca kunyabarow ayaa ka hadlay xafladda ustaadka ayaa u mahadceliyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo dhabarka u xirta in la helo waxbarasho tayadeeda ay sarayso mahadcelin dhinacyo kala duwan ku socotay kadib waxa uu maamulaha u gudbay waxyaabaha lagu barto jaamacadda ay ka kooban tahay
sida la ogyahay jaamacaduhu waxay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo atacliim alcaali waxbarashada sare ayay ka mid yihiin hadda jaamacaddu waxay ka kooban tahay xilligan aan joogno laba kuliyadood oo kuliyad la yidhaha kuliyatu shariica shareecada islaamka qofka uu baranaayo bijamiici jawaanibiha uu baranaayo laba takhasus ayayna jaamacaddu ku bixisaa kuliyaddaas kuliyada shareeca la yidhaahdo labadaa takhasusna waxay kale yihiin takhasuska la yidhaahdo alfiqhu wa usuuluhu fiqhi iyo usuushiisii qofka inuu halkaa ku takhasuso waa la helayaa jaamacadda dhexdeeda diyaarayna tahay waxaa kaloo lagu takhasusayaa in sha allahu tacaala alkitaabu wasunna labadaa qismi ayaa kuliyaddaasi loo sameeyey kuliyadda kale alkuliya alculuum atadbiiqiya la yidhaahdaa kuliyaddaas culuum tadbiiqiga waxaa xoogga lagu saaraa in dadka mawaadda sh- eh, tajriibiga ah ay bartaan si gaarana takhasus waxaa u ah laabka ama mukhtabarka een, baalka la yidhaha shaybaarka ayaa takhasuskeedii qofku marka ugu dambeeyo xaaliyan mukawanaadka jaamacadda intaas weeyaan ugu dambayntii waxaa furitaanka jaamacadda iyo soo xiritaanka xafladda ku dhawaaqay sheekh suldaan oo ka socday hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin Een, waxaynu isugu nimi furitaankii jaamicadda alqima fadxigeeda fadxi mubaaraka a- allah subxaanahu wa tacaala ha inooga yeelo kuwii ku guulaystay horumarinteedana alla subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo sidaa walaaladeen ay inoogu sheegeen ayay jaamicaddu inoogu furan tahay insha allahu anoo ku hadlaya magacii xarakada guud oo kaga soo qayb galay shirkeennan jaamicaddii sidaa laynoogu furay ama aad arkaysaan maanta in xafladdeenni aynu uga soo qayb galnay ilaahayna ha inoogu sahlo furitaankeeda iyo ka shaqaynteeda iyo ka qaybgalkeedaba alla subxaanahu wa tacaala ha inoogu sahlo tii taaba qaadana ilaah subxaanahu wa tacaala ha ka yeelo innagana kuwii garab taagan ee wax la qabta allah subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo in sha allahu innagoo yar oo intaan la ekayn innagoo layna yasaayo oo aan maal iyo mataa ragannimo iyo waxbarasho iyo cilmi iyo taag midnaba layna ogolayn ayaa ilaahayna urushay subxaanahu wa tacaala markaasaa ilaahay mataqaanaa waxa weeye wax inaga soo yeelay oo maaragtay tirada aad arkaysaa inoo yeelay oo waxa weeye mataqaanaa ilaahayn ceebteenna uu asturay oo cilmiga aad arkaysaan ilaahay inoo yeelay oo shaqada aad arkaysaan ilaahay inoo fudaydiyey waxaa loo baahan yahay hadda wixii ka dambeeya iyo had sidayna hore u ahaynba inaynu hore u soconno oo inaan dib u soo noqonin si kastaba ha ahaatee jaamacadda alqima oo ah jaamacad waxbarashadeedu ay tayo sarayso ayaa markii ugu horeysay laga furay degmada jilib waxaana hadda jaamacadda ay farac cusub ku yeelatay gobolka shabeellaha hoose iyadoo hadafkuna uu yahay in jaamacadda la gaarsiiyo wilaayaadka islaamiga ah si loo daboolo baahida waxbarasho ee ardayda soomaaliyeed horumar dhanka waxbarashada wax soo saarka ganacsiga ayaa si weyn looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin